Waxaa la soo gabagabeeyay wejiga koowaad ee dhismaha wadada isku xirta degmada Mubarack iyo tuulada Galagalaw ee dowladdeegaanka Soomaalida. Dhismaha wadadan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada Mubarack iyo shacabka degmada. Guddoomiyaha degmada Mubarack ayaa ka hadlay mashruuca wadadan.
wadadii eh, isku xidha degmada mubaarak iyo qabalaha santarka galgalo oo u dhiganta soddon iyo saddex kilomitir ay ku baxday miisaaniyadan konton iyo saddex milyan ay ku baxday wadadani marka eh, waa wadadii loogu talagalay in maarata shacabka ay ka faa'iidaystaan wadadana isku xidha ilaa iyo sa- afar afar qabale waaweyn ee santarka galgal iyo santarka hawan Eh, sida la wada socdo wadadan waxaan bilownay muddo hadda laga taagan yahay ilaa iyo saddex bilood ayay maraysaa ilaa iminka wadadani a- afar iyo toban kilomitir ayay hadda shaqada ka socota afar iyo tobankan kilomitir ayay hadda shaqada ay ku socoto waxaa hadda la saaray xaaqitaankii haddeertan waa la dhamaystiray ilaa iminka jaygii baa waa kan kii waa la soo saaray meelo qaarkii jaay waa la soo saaray ilaa iminka marka xaaqitaankii waa wadadan dheer aad u jeedaan een, afar iyo tobankan kilomitir muddo gaaban gudaheedii in lagu soo gabagabeeyo ayaa ninka projectiga qaatay aan siinay ayaan ka wada hashiinay maantana kormeer ahaan eh, degmada mubaarak mas-uuliyiinteeda hogaamiinta dhammaan anagoo wada jir ayaa waxaan soo kormeeray wadadii Madaxa xafiiska maaliyadda degmada Mubaarak Cali Sheekh ayaa isna rajo wanaagsan ka muujiyay dhismaha wadadan oo maraya heer gabagabaa.
wadadan waxa weeyaan waa one warada one project weeyaan oo miisaanadii la taxaliilayn jiray inaa hadda isku meel ay timaado oo hal mashruuc lagu qabto mashruucan annaga hadda aan ku qabannay waa wadadan oo jaay ah hadda socodkeedii waa tan aad arkaysaan oo meel fiican bay maraysaa waxaan qabannay ilaa muddo laba biloodba hadda ilaa ay socoto oo haddana bilowgeed meel fiican buu marayaa jaaygana waa kan hadda oo muuqdo haase hatee miisaanadan tu meelo kale ka timaada maa waa tii degmaduun mashruucyadii hore la firdhin jiray unba hadda meel laisku keenay oo lagu qabtay mi- mashruucan ballaaran ee hadda waxtarka leh saase hatee muxuu soo kordhiyey weeyaan gaadiidka yaryar hadda la arkayo oo hadda soo maray oo kale waxaad arki kartaan hore ma mari jirin wadadan in badan ilaa shan sano lama isticmaalin goobtan haddaan taagannahay shan sano lama isticmaalin waxaa laga wareegi jiray meel kale wadada ugu toobani ahaydna waa tan oo tuulooyinka ayaa aadi jirtay maadaama dhagaxan iyo waxyaabo badan ay ku jireen lama mari jirin shan sano lama isticmaalin maanta laakiin waa ilaa mahaddii eh, qorshaha la dhigay ee xukuumadda dhigtay aad bay u wanaagsan tahay oo tan haddaan mada marayno weeyaan marka waxaan leeyahay muddo laba bilood gudahooda in si fiican adeeg u bixin doonta haddii ilah yidhahdo